halkan xaafadda waa xaafadda garsoor garsoor in loo diidey oo qola u diiday in wax laga dhiso inay isku dayeen waxaan idiin sheegayaa reer gaalkacayo ama reer buntland runtii waa lasoo tuurtuuray baa lagu yidhi dhismaha tuurtuurka waa yaqaanin madaxoodu hoos bay u jeedaan oo hadda horumarin bay u jeedaan ay gobolka horumariyaan iyo buntland iyo wixii kale maxay tahay horumar diyaaro aba laakiin waxaan qabaa hadday madaxa kor u qaadaan sidii saaxiibkii iga horreeyey sheegay meel fog baa laga doonaya waxaa jira runtii koley puntland horena waa u jeclayd haddana waa jeceshahay way ku baaqday haddana waa ku baaqaysaa nabad bay ku baaqaysaa iyadu horumar bay u jeeddaa soomaali weyn bay u jeeddaa waxaa la sheegayaa in maxay toy ciidamo laga soo diray federaalka si ay ula dagaalamaan ciidamada puntland ama bulshada reer gaalkacyo kuwa waxaan leedahay kaalaya iska kaalaya diyaar baanu idinnahay kaalaya nama qoofinayaan nama qoofinayaan waxaan isleeyahay haddaad timaadaan waaba timaadeen qaarkiini soo bata weliba waa laydin soo lugooye baan qabaa aad baa laydiin soo lugooye waxaa kale oo jira runtii waxaa laga sheegay eray annaga nagu habboonaa aanu odhan weynay cabdikariim baa wuxuu yidhi laba maamul gaalkacyo ma wada yeelanayso waa runtiisa ma wada yeelanayso ilaah baa ka ken inaannu idhaahnay ahayd annagu laakiin darisnimada iyo soomaalinimada iyo baanu maxay tahay in layska wada joogo aanu annagu ixtiraamaynin taa iyada ah haddii aanay ka noqonay saa ku wadaan waa la qaadannay aad baanu ula qaadannay waana soo dhoweynayna inaannu nidhaahnay ahayd oo uga horrayno runtii waa kelmadaan aad ugu faraxsanahay anugu runtii in ilaahay ka keeno marka taa iyadaana haddii ay arrinkaa isaga ay saa kusii wadaan jawaabteeda ayay helayaan halka kan waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa shacabka iyo ciidanka iyo maxay tahay mas-uuliyiinta joogta oo aan infact isdareensiin waxa tuurtuurkaa isdareensiina hawshii si caadiya baanu inay u socotaanu kula kulannay runtii oo saaka markaanu booqashadeeda meel deggan oo caadiya oo aan dadkani mushkilad maxay tahay ku jirin ama wax didmaahay ku jirin baanu aragnay waa dadka noocaasa runtii oo yaqaana waxyaabaha noocaasi hadday la kulmaan waa yaqaanin reer gaalkacyo waa yaqaanin haddii la daandaansado waa yaqaanin aad iyo aad baad umahadsantihiin ilaahay haydinku guulayo guul guul salaamu calaykum